فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyada oo hadahan oo kalead kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan habeen walba marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa oo toddoba iyo labaatanka ramadaan ah aan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo xalay dagaalo culus ku qaaday fariisimo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose iyo bakool xog faahfaahsan oo ku aadan deegaanada la weeraray iyo shisheeyaha sida gaarka ah loo beegsaday ayaan barnaamijka idinkugu haynaa maxaad ka og tahay nuucyada khamriga ah oo ay cabaan saraakiisha dowladda federaalka iyo ciidankooda magacyada khamrigaas iyo tiradooda ayaan dhowxa caawa idinkugu haynaa sheekh xasaan oo ka mid a culimmada soomaaliyeed oo ka jawaabay war diinta gafku ah oo dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka faahfaahintiisa ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka dhowxa waraysyada waxaad ku dhagaysan doontaan munaasabad kaalmo lagu gaarsiiyey dad danyar ah oo ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose codadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka dhowxa ku maqli doontaan waxaa sidoo kale qayb ka ah taxanihii ramadaan bishii futuuxaadka
هو السامي
inta aanan idiin soo gudbin qodobadaas waxaad ku soo dhowaataan fariin muhiim ah
نحمد الله بأن سدد للحق خطانا للحق خطانا وإلى الإيمان والتوحيد والنور هدانا والنور هدانا
fariin caafimaad oo ku socota bulshada ku dhaqan walayaadka islaamiga ah
وإلى الإيمان والتوحيد والنور maxay fariintan muhiim u tahay xilligan xilliga roobka uu imaanayo ama roobka uu dhammaanayo jiilaalka laga baxayo ama la gelayo kuleel ayaa jira waxaa inta badan dilaaca shubanaa dilaaca shubannadaas oo ay ka dhashaan biyiri ama biyo roob uu imaaday oo wasaq soo hambaaray waxyaalaha inta badan laga digayo marka xiliyadan oo kale waa shubanka si markaasi eh, loo ilaaliyo eh, nufuusta dadka muslimiinta ah ayna ugu noqoto alwiqaayatu khayru min alcilaaj haddaba waa maxay cudurka shuban biyoodka Ee, shubanku caafimaad ahaan waa marka qofka uu dhigo saddex jeer iyo in ka badan waxaa la yidhahdaa shuban bimacnaa waa fuuq baxay shubanka noocyo badan ayuu leeyahay Ee, shuban biyood ayaa jira daacuun ayaa jira infection calooleed shuban ka imaadaa jira mid oo dysenteriyada ay ka imaataa jira mid caabug uu keenaa jira saas daraaddeed marka shubanku waa intaas maxay yihiin calaamadaha lagu garto cudurkan calaamadaha cudurkan marka ugu horeysa shuban oo laba jeer saddex jeer iyo in ka badan ilaa afar jeer ninku inuu shumo matag inuu keeno ee, caloosha qofka inay xanuunto qandhe inuu keeno inuuba fuuqbaxaba labalabo daal muruqa xanuun dikaanka wadnaha oo ziyaada ugu dambeyn bresharka oo hoos u dhaca marka dambe ay imaato khatar inuu qofka oo naftiisaba halis ay gasho ama uu dhinto maxaa sababa cudurkan shubanbiyoodka waxaa keena nooleyaal yaryar oo ilma aragta ah microorganisms la yidhaahda waa jeermisyo wasaqeeya ilaah biyaha wasaqayntaas marka ay wasaqaynayaana waxay geli karaan biyaha iyo cuntada la cuno siyaabo kala duwan ayay u geli karaan waxayna u horseedi karaan caabug inuu meesha ka dhasho marka la isticmaalo biyaha ama cuntadii waxaana ka mid ah bakteriyada viruska fangaska goryaanada barasiteska iyo wixii la mid ah waa maxay siyaabaha uu ku faafo cudurku wuxuu ku faafaa qaadashada biyaha wasaqaysan ama cunista cunto wasaqaysan ama cunto la xiriirta ilo biyo oo wasaqaysan sidoo kale cuduradani waxay imaan karaan marka dadka ay cunaan ama ay la kulmaan biyo ay ku wasaqoobeen saxarada ama cudursidaha ama wasaqo kale ama biyaha wasaqaysan waxay ka imaan karaan ilo kala duwan sida sahayda biyaha la cabo webiyada harooyinka balliyada iyo xataa bulacadaha midka welwelka ugu weyn laga qabo waa wasaqowga ilaha biyaha ama ay biyo daadad keeneen ay soo galaan ama meel biyeri ay ka dhacday oo biyo isbedeleen oo ay qurmeen oo midabkoodu isbedelay la isticmaalo sidee loo daweyn karaa cudurka ee daaweynta cudurrada ka dhasha biyaha waxay ku xiran tahay hadba cudurka gaarka ah iyo sababta ka dambaysa iyo waxa sababay oo saxda ah sida ugu fudud marka qofka hadduu maraaxiil ayuu leeyahay a b c ayuu leeyahay marxaladda a oo kale waa iska fududdahay oo qofka asoo gurigiisa jooga biyo nadiif ayuu cabahaya ee cuntooyinka qaar ayuu iska joojinaya hadduu maraaxisha oo b iyo c uu gaaro qofku wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad goob caafimaad inuu tago uu helo faleebooyinkii electrolyteski iyo macdintii uu u baahnaa uu jirkiisa u lumiyey inuu helo hadduu zaa'id yahayna waa mataqaanaa hospitalization isbitaal inuu seexdo u baahnaana qofkaas oo mataqaanaa fuuq celin deg deg loo sameeyo imaa kuwa iska yaryarootiga ah waxaa waaye meelaha yaryarka goobaha caafimaadka ama farmashiyada ayaa lagu daaweyn karaa antibiotics iyo daawooyinka yaryarka ayaa la siinaya waxaa jira marka daryeel ama daaweyn guriga adoo mataqaanaa gurigaada jooga ayaad fuuqbaha aad xallin kartaa si oo markaasi farsamaysan oo haddaadan heli karin dawo iyo wixii la mid ah o r s ayaad diyaarsan kartaa adoo gurigaaga joogo biyo nadiif ah iyo milix ayaad isticmaali kartaa taa marka waxay kaa caawinaysaa beddelka dareerayaashii aad lumisay iyo electrolytekii shubanka iyo mataga dartiisa aad ku weysay waxaadna u samaysan kartaa sidan soo socota hal litir oo biyo nadiif ah oo la kerkeriyey ama nadiif oo sifaysan ayaad ku daraysaa laba qaando oo sokor ah iyo hal qaando haafkeed oo cusba ah islamarkaasna si fiican ayaad isugu qasaysaa kadibna bukaanka ayaad siinaysaa muddo afar iyo labaatan sac gudahood markii ay kaa dhacdaan afar iyo labaatan sac ay ku dhacaysaa waad bedelaysaa mid kalaad diyaarsanaysaa waxaad kaloo siin kartaa bukaanka adoo gurigaada jooga mooskaad siin kartaa bariiska cadaa siin kartaa sanjabiisha shaah lagu karayaa la siin karaa way u fiican tahay biyaha qumbaha oo kale ugu dambeyn nasasho qofka inuu markaasi nasto oo nasasho uu helo si jirkiisa markaas usoo kabsado ama u bogsado sidee looga hortagi karaa cudurka shuban biyoodka kow qofka waa inuu cabaa biyo nabdoon marka la leeyahay nabdoon waa biyo ka yimid ilo nadiif ah oo la isku halayn karo ama warshadaysan ama la daaweeyey ama qofka gacantiisa uu ku karkarsaday waa qodobka koowaad qodobka labaad inuu qofka isticmaalo daaweynta biyaha badbaadada leh biyaha badbaadada leh markii la leeyahay waa in la isticmaalo hababka sifaynta biyaha sida karkarinta shaandhaynta filtaraynta iyo wixii la mid ah qodobka saddexaad qofka inuu ku celceliyo nadaafadda wanaagsan sida in gacmaha mar kasta la iska dhaqo si fiican loo dhaqo saabuun iyo jeermisdilo lagu dhaqo ka hor cuntada iyo kadib ka hor musqusha iyo kadib qodobka afaraad in la nadiifiyo cuntada iyo maacuunta lagu dhaqo biyo nadiif ah oo karkarsan ama jeermiskoodu uu dilan yahay ama la sifeeyey qodobka shanaad si wanaagsan ugu tuur qashimada meeshii loogu talagalay oo aadan dhigin meel bannaan ah ee qodobka lixaad tallaalada waxay kaa caawin karaan cudurrada biyaha ka dhasha sida cagaarshowga tiifowga iyo wixii la mid ah qodobka toddobaad ha ka cabin biyaha ilaah laga shakiyo sida webiyada biyaha balliyada biyaha warooyinka iyo kuwa bannaanada yaala waxaad ku cabi kartaa adoo karkarya adoo sifeeya waxaa kaloo isweydiinaa ma ammaan baa in meel walba laga cabo ama biyaha tubada la cabo biyaha tubada way kala duwanaan kartaa hadba deegaanka ama magaalada aad joogto saas daraaddeed marka meelaha biyahooda aan nadiifka ahayn lama ogolo si toosa in tubada looga cabo waxaad ku cabi kartaa adoo karkarya adoo fiiltareeya adoo sifeeya ama adoo marsiya qaababka ama hababka sifaynta biyaha adoo mara intaas ayaa loo cabi karaa biyaha tubooyinka ama waraha meelaha fadhiya qodobka sideedaad ha dayicin gacmo dhaqashada saxda ah macnaha si sax ah waa inaa u dhaqdaa gacmaha saabuun iyo jeermisdil waa inaa ku dhaqdaa gaar ahaan kadib markaad isticmaasho qolka musqusha ama bedelashada xafaa'idaha ilmaha iyo dadka waaweyn markii laga bedelo ama maaraynta xoolaha dabjoogta ah qodobka sagaalaad ka fogow isticmaalka cunto ceyriin ah ama aan si fiican loo karin ha cunin cuntada badda ceyriinka ah ama cuntadan kale oo hilibka uu ka mid yahay oo aan si fiican loo karin qodobka tobnaad ka fogow liqidda biyaha marka aad dabaalanayso waraha baraagaha webiyada iyo wixii la mid ah farriintan waxaa idiin soo gudbinaya maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
نحمد الله بأن سدد للحق خطانا وإلى الإيمان والتوحيد والنور هدانا
waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada caawa taariikhda hijiriyada waxaay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha ramadaan sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waa habeennimo ay axad soo galayso qodobka ugu horeeya aan soo qabanno ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay fariisimayaal kala duwan weeraray kuwaasi oo ay ku sugnaayeen shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee la shaqaysa ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaalo culus oo saf ah ku qaadeen xeryaha ciidanka yugandheeska ay ku leeyihiin degmooyinka qoryooley jannaale iyo sidoo kale deegaanada beriire nambar lixdan danow golweyn buurcolow iyo sidoo kale eelaboorka degmada baraawe dhammaan shisheeyaha ku sugan goobahaasi xalay waxay la kulmeen weeraro safmareen ah oo uga yimid milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin dhanka kale waxaa la weeraray saldhigyada ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyinka jannaale iyo sidoo kale qoryooley halka sidoo kale weerar ay la kulmeen ciidanka dowladda federaalka ee jooga deegaanka sabiid iyo xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye dhanka kale bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada xudur
لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa wareysiyada qaybihiis hore ayaanu ku guda jirnaa maxaad ka og tahay dhegayste nuucyada khamriga oo ay cabaan saraakiisha dowladda federaalka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aada u soo shaacbaxayay khamriga ay cabaan saraakiisha dowladda federaalka iyo ciidankooda iyadoona xogo dheeraada laga helay magacyada khamriga ay cabaan iyo sidoo kale tirada ay cabaan taliyaha booliiska degmada hilwaa ninka lagu magacaabo qoslay ayaa waxaa la caddeeyey in uu cabo khamri aada u badan isaga iyo ciidankiisa nuucyo kala duwan oo khamriga ayuu cabaa ilaa konton dhalo qoslay oo khamriga isku badbedela ayaa sidoo kale qayb ka siiya ciidankiisa iyadoona taa ay ku markhaati kaceen qaar ka mid ah ciidankiisa mid ka mid ah saraakiisha maxkamadaha dowladda federaalka ayaa caddeynaya khamriga ay cabaan saraakiisha ciidanka dowladda federaalka mudane gudoomiye meesha ugu muhiimsan ee ugu daran ee ugu xun waxay tahay dhammaantood waxay cabsanaayeen qamrigaasay cabsanaayeen qamriga waxaan rabaa inaan u sharaxo maxkamadda hal dhalo ka mid a inaan u sharaxo waxyaabaha ku qoran mudane gudoomiye waa yaabaysaa waxyaabaha ku qoran tan oo kale maxaa ku qoran john welk ah ku qoran rid label ayaa ku qoran marka dhalooyinku waa kuwaana way towska ay isticmaaleen habeenkii waa tan Ya. mudane gudoomiye tijris ayaa la yidhahdaa waa qamro mudane gudoomiye jack dinis ayaa la yidhaahdaa iyadana waa qamro oo goobta laga soo qaado waay wax weli dhow ma ahan waa ku dhowaad konton xabi wamaasaada waaye cagaartan waxaa la yidhahdaa black and white black and white ayaa la yidhahdaa goobta ayaa laga soo qaaday waa nuucba nuucay ku dhiibay macnaha markii aad gacanta lasii gasho nuuc nuuc cusub aad arkay macnaha mudane gudoomiye tanna waa midda hadda aan soo bandhigayay waxaan dhan waxaa laga soo raray qolkiisa iyo saldhiga uu maamulayo qolka marka saldhiga waxaa ku yaalo laba qol uu seexdo taliyaha saldhiga uu dego mar walba taliyana magacaaba ayaa dego saldhiga dhexdiisa iyo qolkiisa dhexdiisa qolkuu dhex degan yahay macnaha saldhiga laba qolaa ku taallo inta kalena waa saldhigii iyo dadki lagu xidhaayo waa saldhiga banaankiisa iyo saldhiga qolka gudaha asiga uu degan yahay aa laga soo dhex qaado waxyaabaha waxyaabihii laga soo dhex qaado waaye saldhiga dhexdiisa marka ay weydiisana caadiga ka taabo taliyana cabjiri kuleeyihin askarta caadiga ka taabo taliyana cabjiri kuleeyihin waa booliis waa taliyii dhammaayo saldhiga waayo saldhigiisa dhexdiisa ayaa qamrooyin buuxaan isaga ayaana la leeyahay la dagaalan isaga ayaa xashiishka iyo dadka soo qabto xafiiska xeelaalinta keena oo maxkamadee ah isaga ayaa nacabayo dhalooyinkan waa meesha waxaa laga soo qaaday gurigiisa dhexdiisa iyo meesha uu ka degan yahay saldhigaas waana waxa uu cabi jiray waana konton dhalo xafiiska ayaan soo bandhigi doonaa marag muujinta aan haynay ka mid tahay sidoo kale iyagana waa qiraal waxay leeyihiin anaka ayaa cabi jirnay waa dhalooyinkaas tirada badan waayo
dad badan oo soomaaliyeed kama qarsooneen in ay daraagiiska nouca khamrada ah aad u cabaan saraakiisha iyo ciidanka dowladda federaalka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aad u soo batay dilka bareerka ah oo ciidanka dowladda federaalka ay u geysanayaan dadka shacabka ah iyadoona toddobaadkii lasoo dhaafay dad aad u badan lagu laayay magaalada muqdisho kuwaasi oo ay laayeen ciidanka dowladda federaalka dad badan ayaa aaminsan daroogada xaddaafka ah oo khamriga ugu horeeya ay adeegsadaan ciidanka dowladda federaalka in ay sabab u tahay dilka ay dadka rayidka ah u geysanayaan
أنست بأهل هم إخوة
barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana dhegeystayaal waa raadiyaha alfurqaan dhowaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa wuxuu sheegay hadal diinta gaf ku ah xamse cabdi barre ayaa yidhi dadyowga diinta islaamka ka tagay oo ula jeeda reer galbeedka inay yihiin dad aada u horu maray hadalkaasi ayaa u muuqday mid uu reer galbeedka ku dhiirigelinayo diinta islaamka oo ay ka tageen haddaba sheekh xasan xuseen aadam oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa warkaasi ka jawaabay taariikhda dib ugu akhriya soomaaliya waxay cizo lahayd markay diinka islaamka ku dhaqmaysay intooda awoodalna ay ku dhaqmahayeen dal iyo diin iyo dadba lagu maamulayay xilligii axmed gurey baad sharaf lahayd oona magac lahaydeen wixii ka dambeeyey xilligii sayidkaad magac lahaydeen wixii ka dambeeyey intaad dagaalamayseen ee kitaabka rabbiga ha taliya aad lahaydeen baad magac lahaydeen maalinkayda xornimaan qaadannay ee leega idiin tashata waa ingiriis iyo talyaani baa diyaariyey leega wax leega ma jirin swal wax leega ma jirin urura ay diyaariyeen fee yurub bay ahaayeen oo la rabay in lagu ustuugo oo lagu qariyo halgankii dheeraa uu soo bilaabay muslimiintu ay soo bilaabeen ilaa sayidka howshiisa iyo daraawiish ay gebagabeeyeen ayagaasaa lagu bedelayay muslimiintu mugta hadday taariikhdu socoto weliga haw socoto hawshii daraawiish baa la dhihi lahaa aan wadno waa in la sameeya gaab la kala gooyo faasil la sameeyo taariikhdaa la xidho oo lagu bilaa taarikh cusub lagu bilaaba leegadii swaashi hawsha xoromadoonka caawataabka hebelka dhagax tuur baa lagu keena waxba kama jiraan waxaasoo dhan waa qorshe la dejiyo la rabo in lagu dhumiyo raadkii horaa lagu tirtiraya raadka hore lagu tirtiraya marayinku markay taarikh samaysteen oo dhan adduunka cusub wuxuu ka bilowdaa hawshii markii la helay america christopher columbus iyo fasto digami alaab baa lagu keenay taariikhdii kalaa lagaa dhuminaya waxa qoom ma kaarta inaad baabiiso dumiso taarikhda laga baabiya laga dunya si raadkiisu u waayo oo uu noqdo nimaan abtir iyo abba lahayn oo kadib meesha doon lagu dhajiyo filada meel kasta lagu geliyo halka soo bix halgeli barayskood buu ka hadlaa maxaad samayni waad iska bedel ku kala geli baraysaa laydinka dhigtay warmay annagu meel baan ka soo jeednaa ab isir baan leenahay waa soo jireen waa sooyaal waa dhaxal iyo taariikh baa lagu diidan yahay taasaa lagu diidan carab nafsa shay ilaa amminka sidaas wey iska ilaaliya qolyaha hadda xukunka murtadiinta ee soomaaliya jooga ee khudbeeya maalin waad maqlaysee kii qaraabada maal muxuu lahaa muxuu lahaa wuxuu lahaa maal laweyd wuxuu lahaa wuxuu dadka dadka hormaray ee horumarka sameeyey ee duniyada wax ka qabsay waa dadkii diimaha ka tegey baleegaad wuxuu kuu qarinayo dadka diimaha ka wuxuu kaa dhaadhicinayaa diinta islaamka iyo shareecadeennu inay ka soo horjeedo horumarka adduunyada iyo ka soo horjeedaba ku leehay ma raba inuu ku caddeeyo laakiin waa culummo hoos fadhiya usa cabaynaysa waa xamse cabdi barre ninkaan sheegayo aafada inaad haysato wey taagan yahay culumuu soo urursaday waa culmo kusheeg waa shayaadiine abaaliso weeye waa nimanka diinkiina lagu dabgalay marka wuxuu leeyahay dadka hormaray ee adduunka wax ka qabsaday waa dadkii diimahoodii ka tegey dadkaa diimahay haysteen maxay ahaayeen horta dadkuu sheegaya waa reer yurub iyo reer galbeed buu sheegayaa maxay ahaayeen waxay ahaayeen niman haystay diima muxarafa muqayara mubadala kitaabka rabbi lagu sheegay oon horumar ogolayn oon naxariis lahayn oon maamul lahayn oon siyaasad lahayn oo nidaam idaari lahayn oo mawaacidii hawlaha axkaamta kale axkaam jaaf qariban oo ay iyagu samaysteen oo bedeleen kitaabka rabbiga kitaabka rabbiga haddii la bedelo afkaarta bini aadamka diin looga dhigo afkaarta waxay ka hor imanaysaa nolosha iyo horumarka dunyada oo dhan bay ka hor imanaysaa war nimanka ma isku diin baanaad sheegayso nimanka ma isku diin baanahay diintaad sheegina waa diintee diinta diidan aadam inay hor maraan oo wax dantooda adduunyada wax taraya ay kasbadaan waa diintee adaguse goormaad ka tagtay diinta waa horaa laga tegay maxaad u hormari weyday waa horaad ka tagteene xagga nidaamka siyaasigan ka hadlahaya bulshada iyo shucuubta kama hadlaaye nidaamkan siyaasiga mar hore aad diinta islaamka ka dhaqaajiseen maxaad qabsa- maxaad qabateen horumarkay gaadheen baa lii sheegay idinku ma keeni karaan waa dabadhoonna meeshaa la geystay yurub iyo galbeed baa laga soo magacaabaa nin walba mushaar buu iska qaataa xogo baa lagu shubtaa waxba ma jiraan weligiin ma idan keensanin nin madaxweynaha oo idinku aad rabtaan weligiin ima xukumin weligiin hadda fi taariikh wixii ka dambeeyey mujaahidiinta muslimiinta ay hore ka dambeeyey waa laydin keenaa un kuraygii uun yidhi anigu kolba hooyada kii guursada waa adeerkay unbaad iska tihiin kolba kii muqdisho idiin fadhiista waa waa madaxweynihiinna un. haddayse soomaaliya ugu ildaran tahay xagga nidaamka siyaasiga ilaahay inuu dumiyo oo dowli islaam noo dhisaan rabbi ka baryaynaa bil- bisha ramadaan tobankee dambaa lagu jiraaye intuu tan shirkiga ee gaalnimada ku jirta dumiye gaalada daba socota tu wanaagsan oo islaamka ku dhaqanta oo kitaabka rabbiga xurmaysa oo bukhaari iyo muslim taliyaan oo manhaajka lasoo dhiga miiska ilaahay inuu noo keenaan ka baryaynaa waxaan waxba kama mayaan laydiin sheegi
سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqoon munaasabad kaalma lagu gaarsiiyey dad danyar ah ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka kunya barrow maamulka iyo bulshada magaalada ayaa iska kaashaday mashruucan isagoona ay ka faa'iidaysteen boqol iyo lixdan qoys qoys walba waxaa la siiyey lacag iyo xoogaa dhar ah oo dabooli kara qayb ka mid a baahiyahooda ku aadan farxadda ciida munaasabadda waxaa ka hadlay culimo odayaal dhaqan qaar ka mid ah guddigii ka howlanaa mashruuca iyo dadkii lacagaha iyo dharka ciidda la guddoonsiiyey aan ku bilowno xubin ka mid ah guddiga oo ka hadlay sida ay ugu suurto gashay in la ciidsiiyo dadka masaakiinta ah ayay ahayd ayadoo mabaadi'da qayimka ah ka duulayno yaa waxaa u istaagay guddi ka mida dadkii culimmada ahaa iyo ducaadda magaalada islamarkaana wilaayadu ee taban taabanaysay garab joogto waxayna hadafku u ahaa in laba shaqo guddigu isku qabto shaqada koowaad oo ah dadka walaalaha muslimiinta ah ee wax haystana in la dhex galo oo wixii ilaahi subxana watacaala u dhiibay ee wax ka sadaqaystaan oo muxuu ahaay dadka walaalaha wax loo aruuriyo islamarkaana dadkii kale muslimiinta ahaana looga qayb qaato bixintoodii iyo farxadgelintoodii meelaha guddigu uu maray waxaa ka mid a madaarista maraakista iyo masaajidda masaajid oo kale waxaa ka soo xarootay lacag laba kun boqol konton iyo kow dollar dhibic toddobaatan iyo toddoba ah maraakistan waxaa ka soo xarootay lacag laba kun sagaashan iyo sideed dollar dhibic lix ah een madaarista oo dee meeshii sanadkan la dhihi karo oo markii ugu horeysay oo la galay waxay muujiyeen door aada muhiim u ah bal la dhihi karo maraakistii iyo masaajidii ayayba kasii hormareen madaarista keliya qur'aaniga ah waxaa ka soo xarootay saddex kun boqol soddon iyo lix dollar dhibic sideed lacagtaa guud markii laisku dardaro ee mashruuca ciidsiinta ama idkhaalu suruur loogu talagalay waxay noqotay toddoba kun afar boqol toban iyo toddoba dollar waxaa garab soconayay een, hadaayaad ciidda loogu talagalay ee ah qofkii kaba cusub ku eh, ku soo darsanayo qofkii dhar bixinayo haddii ahaa lahaayeen caruurta haddii ahaa lahaayeen wiili gawr wuxuu ahaado dadka waaweyn hadaayaadka nooca ahaa lasoo aruuriyana marka la diyaariyey oo muxuu ahaa la baceeyey waxay noqotay taqriiban boqol iyo konton qofood ka badan ee hadaayaad ciid wax ciid siin karo oo muxuu ahaaye loogu labisi karo hadaayaadka marka labada nooc kale leh ee midna lacagta ah midna muxuu ahaaye hadaayaad ee, dharka iyo kabaha leh mar alaala markay soo aruureen yaa waxaa loo istaagay eh, wejigii labaad oo ahaa alaabtan yaa muteystay yaa la siin karaa yaa farxaddan iyo munaasabadan looga qayb qaadan karaa guddi sidoo kale ka kooban maraakista ay wax ka soo qorayeen kuwa guddiga madaaristana wax ay ka soo qorayeen ducaadii iyo culimmadiina ay soo gudbinayeen wilaayaduna ay ga- garab taagneed yaa waxaa lasoo qoray ugu yaraan boqol lixdan iyo dhowr qoys oo liis yidhaahday bal ha ka qayb qaataan oo maadaama dee baahida aan la wada kabi eh, kaabi karin een, muxuu aha gacanta hala gaarsiiyo boqol lixdan iyo dhowrkaa qoys markii aan usoo laabanay lacagta aan hayno ee ah toddoba kun afar bo- afar boqol toban iyo shan waxaa inoo soo baxday qoys walbaahi in lacag la dhihi karo farxadgelin iyo kaalmee qofka qoyska muslimka ee u noqonaysaa in loo qoondeeyo oo ah lacag afartan iyo shan dollar qoys walbaahi in la siiyo hadaayaadkaasina ciddii muteysatay in loo qeybiyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaas ka gadaal waxaa hadlay sheekh cabdulilaah abuu khaalid
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين mahad dhammaanteed ilaahii ina abuurtay iyo u sugnaatay oo muslimiina inaga dhigay oo ina soo gaadhsiiyey wakhtiga maanta aan ku noolnahay casri maaragtay gaalada lala hardamayo oo layska dhicinayo oo jihaadka loo taagan yahay munaasabadan maanta aan u taagannahay aan ka qaybgelayno waa mid ka tarjumaysa ama waa midhihii ka dhashay jihaadka gaalada lala galay iyo muslimiintu midoowa ay ku midoobeen inay gaalada iska dhiciyaan mujaahidiintu iyaga oo gaalada gacan kula dagaalamaya dhinaca kalena may ilaawin walaalahooda danyartaa inay isgarab taagaan oo waxay u qaban karaan ay u qabtaan munaasabadan waxay ka tarjumaysaa qowlkii ilaahay ee ahaa muxammedun rasuulullah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum waxay ka tarjumaysaa qowlkii ilaahay ee ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im waxay ka tarjumaysaa xadiiskii nebiga ahaa almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda inay mu'miniintu yihiin dadaan kala maarmin isku tiirsan markay midoobaan ee quwadoodu ay maaragtay soo baxayso oo marka ay gaalana iska dhicin karaan iyaguna wax isu qaban karaan waxay ka tarjumaysaa dadka muslimiinta inay maanta fahmeen inay waxay naftooda la jecel yihiin ay walaalahooda danyarta la jeclaadaan nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih macaanidaas oo dhan ayay ka tarjumaysaa insha allahu tacaala waa arrin hadday muslimiintu ay saa ku dhaqmaan oo halkaa ay kasii wadaan arrimaha noocaasa iskaashiga iyo isku filaanshaha gaalo murug gelinaya dadkeena muslimiintana ka badbaadin ee ka badbaadinaya inay gacanta gaalo u hoorsadaan oo xeryaha qaxootiga iska xaadiriyaan oo diintooda lagaga gato waxaynu haysanaa ee ilaahayna siiyey waynagu filan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay oo qofkii ilaahay wax siiyey uusan ilaawin walaalkiisa aan wax haysan maamulka iyo walaayadana waxaa la gudboon iyo wilaadka guud ahaan inay arrintaa iyagu xiriiryihii noqdaan dadka kuwa qaniyadaana wax ka qaada kuwa fuqaraadaana gaadhsiiya waa arrin waajib lagu leeyahay wey qof kastoo muslima uma bannaana walaalkii muslima oo baahan oo agtiisa ku gaajoonaya inuu isagu dhergo iska sexdo isagoo ka warqaba qofkaa isagaa waciid daran baa u yaallaa xagga ilaahay baaraka allahu fiikum waxaan kusoo dhammaynayaa waqti waa iska yar dartii intii wax bixisay ee ka qayb qaadatay inay khayraadkan iyo alaabtan soo ururiso ilaahay miisaanka xasanaadka haw saar oo kii aakhira maaragtay kurbada kaga fayda mid kurba lagaga faydo aakhira ilaahay hauga dhigo inta maanta la siinayo la guddoonsiinayana ilaahay hau barakeeyo oo hauga dhigo wax barakaysan hauga dhigo hada wasala allahu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin markanna waa ugaas ibraahim moxamed nuur waa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير مرك إله ومحسن فرحدين لما قياس كرو دad muslimiin oo gaaraya intaas oo dhowrka boqol ah oo haddeer wujuudan kasoo horjeeda ee ilmo yaryar leh dhammaan oo loo diyaarinayo had in loo qaybiyo hadaayaad ah lacag iyo dhar sida uu sheegay shiikhu lacag fara badan oo gaaraysa dhowr kun oo dollar toddoba kun iyo lacag ka badan lacagta ayadaa waxaa soo aruuriyay dad muslimiin ah oo ilaahay jecel rasuulkiisiina jecel muslimiintuna ay inay farxageliyaan u diyaarsan hadday ogaado in ay ciidi karaan una diyaargarow inay ciideeyaan dadkaan ciidi karin dadkaas waxaan leenahay kuwii u kacay guddigii la saaray dadkii guddigii soo saaray ciddii arrintaa ku faraxsan ciddii dhiibtay cidda laga soo qaaday dhammaan ajarkooda allaha badiyaan leenahay intaas ka gadaal munaasabadda waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha tunni suldaan moxamed cabdulqaadir bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdu lilah mahadoo dhan ilaahay u sugnaatay allihii naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcat lislaam waliimaan nimcat ljihaad nimcat labni iyo nimcadan maanta aan u fadhinno oo aan ku farax gelinayno aytaamta iyo masaakiinta inay si farxadda nagula ciidaan ilaahayna garansiiyey walaayadeenna garansiiyey allahaasaa mahad oo dhan u sugan mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa qorshahan maanta aan u fadhinno oo degmada baraawa ay soo abaabushay isku soo dubaridday ilaahay fahamsiiyey in dadka ilaahay wax siiyeyna wax ka qaado dadka kaleo ducafada ana loogu gargaaro si ilmahoo dhan ay isla farxaan iyo dadka waaweyn oo dhan isla farxaan waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay arrintaas garadsiiyey bacdallaahi walaayada degmada baraawana waa u mahad celinaynaa makaatibteeda dhammaan waxaan kale u mahad celinaynaa bahda cilaamka oo xaqiiqdii barnaamijkan nafteeda kaalin weyn ka qaadanayso oo itus itaabsiida ah iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxaan kale u mahad celinaynaa culimada nuqubada guddiga waxoo dhan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr
gabagabadii waxaa hadlay dadka wax la siiyey ee lacagaha iyo dharka ciidda guddoomay iyagoona ka waramay waxyaabaha ay hanteen
بسم الله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله تعالى وحان اسكو إيماني هلكا نيغو كوب الله مغا إيغا عمر إيغا عثمان حفلة وين با كدعدي oo maaragtay dadka dhar la siinayo lacagna maaragtay afartan shan doolar maaragtay lee siiyey muslimiinta ilaahay kor allah ka dhigo gaaladana ilaahay maaragtay ha jibiyo aad iyo aad waan farsanahay lacag waxaa la siiyey afartan shan doolar iyo bac oo dhan iskugu jirta wabilaahi towfiiq saasaan ilaahay u salaamanahay walaalaha muslimiinta ilaahay guul ha siiyo marka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xasan cumar cali maxamed waxaa la ii siiyey afartan iyo shan dollar oo laag ah dadkii soo bixiye ilaahay u barkaay aniga ilahay barka dadkooda ilaahay kora ka dhigi mujaahidiinta ilaahay kora ka dhigi gaalada ilaahay jibiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا ماسك له علي ما أنت مناسبان وأفجي وأه المسلمين إن الفرح قليو إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مجاهدين خير الله أسيه إلهي سبحانه وتعالى ولا لهوت أي كرتين وأه مسلمين إن الفرح كعيدان لمان أيوة هدنا عدول الدجال مايا هدنا مسلمين تفرح قلنا يان إلهي سبحانه وتعالى أولكم إلهي سبحانه وتعالى كأول مريو أنا مجهي عبديش عبد القادر عبد الشيخ إلهي مجاهدين تملك سجوان نقول حسيو ninkii nin muslim ka faray ilaahay waa ka farxsana ka farxinayaa kulli maanta anuu filan lacag iyo dhar intaas ay nagu deegaan ilaahay guul hasiyo shiir cabdullaahi sheekh nuur waad ku mahadsantahay walaalo waxaan salaamaya idaacadda islaamiga alfurqaan gaar ahaan waxaan salaamayna walaalaha mujaahidiintan qabada noo soo jeediyey waxaan ku xijinaya dadka masaakiinta oo ay sadaqaysteen annagana maalkana la siiyey maal baraka allaha nooga dhiyo waxaa igu soo aaday kaba iyo cabaayad iyo xijaab iyo saakooyin iyo lacag afartan iyo shan doolara maalkood ilaaha u barakeeyo mariam axmed maxamed dadka muslimiinta ee ducafada waxaa looga hadlayaa maxaan sheegaya dadka muslimiinta sidii farxad loo farxad geliyo waxaana lagu qaybinayaa maxaan sheegaya wax lagu caawinayo dadka muslimiinta oo oo iidooda ah waxay ku soo aaday lacag dhan maxaan sheegaya afartan iyo shan ilaa iyo alaabteeda oo iidda ah magaciga ka imaalnaa la dhahaa dhar iid afartan iyo shan doolar ayaa igu soo aaday aad baa niideyda u faraxsan tahay maanta walaayada islaamiga waxa ilaahay ugu barananaa guul allaha siiyo waxaa uga ducaynaa janno fardowsa inuu ilaahay ka waraabiyo qaali xirsi kaahiye ehe afartan iyo shan doolaraa la siiyey bacdharaha la siiyey korna allah ka dhigo ummadda dhiibatay intii noo dhiibtay intii u dhiibtaba kor allah ka dhigo ilaahay idankiisa
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal markaan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xalqada labiy labaatanaad taxana aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa inoo hayaa علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada labiyo labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa mid ka mid a macaarigtii ugu waaweynaa ee soomaaliya ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo shisheeyaha dalka kusoo duulay gaar ahaana kuwa ka socda dalka burundi leego waa deegaan qiyaastii boqol kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa ayna ku taallaa bartamaha wadada xidhiidhisa muqdisho iyo magaalada baydhabo juquraafi ahaanna gobolka shabeellaha hoose ayay ka tirsan tahay waa deegaan yar oo ay ku hareereysan yihiin dhul howd ah waxa uuna deegaankani ka mid ahaa goobihii ay duulaanka gardarada ah kusoo gaareen ciidamada shisheeyaha ay kusoo duulay dalka gaar ahaana kuwa ka socda dalka burundi waxaa lagu xusuustaa in leego ay martigelisay mid ka mida duulaanadii ugu horreeyey ee cagmarinta ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen askarta shisheeyaha sagaalkii bisha ramadaan kun afar boqol soddon iyo lixdii hijiriyada oo waafaqsan lix iyo labaatanka juun laba kun shan iyo tobanka aroornimo jimco ah ciidamo ka tirsan guutada sheekh mukhtaar abu zubayr ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay deegaanka leego ka deganaayeen ciidamada shisheeyaha weerarkani waxaa lagu daahfuray camaliyadii soshaadiye ah oo uu fuliyey naftii hore mujaahid ah oo dhalinyaro ah laguna magacaabo camaar cuthmaan axmed kaasoo kasoo jeeda beesha xawaadle kadib waxaa xerada u daatay ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo xasuuq kala duldhacay intii ka badbaaday camaliyadda istishaadiyada subaxaasna waxaa goobta la dhigay meydadka in ka badan siddeetan askari oo ka tirsan ciidamada burundi howlgalka waxaa loogu magacdaray qaswada u argudidda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo dowladda faransiiska ayaa marar badan aflagaadaysay nebiga dowladda burundi ayaana ka mid ah dowladaha siyaasad ahaan hoostaga faransiiska muuqaal ay baahisay mu-asasada alkataa'ib oo lagu waariyey qaswada waxaa lagu daawaday tobannaan askari oo burundeys ah oo ay meedadkoodu bilqan yihiin goobta dagaalka iyadoo sidoo kale la arkayo kiniisad ciidamada burundi halkaasi ay ka samaysteen marka laga soo tago in halkaasi lagu dilay ku dhowaad boqol askari waxa ay ciidamada mujaahidiintu kusoo furteen saanado hub ah oo kala duwan kuwaasoo markii dambe loo adeegsaday dagaalo kale oo lagu xasuuqay ciidamada shisheeyaha natiijada ka dhalatay qaswadan loogu argudayey nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa in ciidamada shisheeyaha iyo askarta soomaalida ee la socota ay isaga baxeen ugu yaraan sideed deegaan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qaswadii leego waxaa lagu xusuustaa inay ka mid ahayd khasawaadkii ugu horreeyey uguna saameynta badnaa ee soomaaliya lagula galo ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ah waxaana wixii ka dambeeyey khaswadan ay ciidamada shisheeyaha noqdeen kuwo qoobgariiraya oo cabsi ku jooga fariisimahooda waxaa sidoo kale khaswadan ay barbilow u ahayd silsilad khasawaad cagmarin ah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah welina dhacaya kuwaasoo cagta lagu mariyey ciidamada shisheeyaha ee dalka kusoo duulay
لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta labiyo labaatanaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
dhegaystayaal intaas ayuu caawa barnaamijka dhow waxaa inooga egyahay kan mid la mid ah intaan maqalkiisa dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هو السلام